waxaan ahaa askari xoogga dalka soomaaliyeed ee federaalka ee hay-adda nabasugidda ee niso ayaan ka mid ahaa waxaan joognay ku tababaray degmada caabudaaq waxaana la keenay shirarkii lagu qabanhayay ee magaalada cadaado kabacdii adigu arrin aan naloo sheegin ayaa waxaa naloo soo kaxeeyey magaalada kaalkacyo meel ka sokaysa ayaa howlgal yar ka soo gelaysaan baa nala yidhi dabadeedna waxaa nala keenay kaalkacyo gaar ahaan baraxley ayada oo mee dagaal ka jiro xabidu ay ka socoto dabadeedna ciidankii federaalka ee haadda nabadsugidda ee niso waxaan aragnay dagaalkii ka soo baxay mar aan nimid meel macnaha magaalada baraxley meel ka mid ah oo hoteel ah markaan aragnay dagaalkii inuu nala weerarsiinahayo ee puntland ayaan waxaan u aragnay arintaas inaanaan anagu aanaan geli karin oo ummadii aan askariga u ahayn oo aan federaalka u ahayn inay arrintu ka bedelan tahay ayaan u aragnay markaas baan anagu ka soo goosannay waxaana u nimid walaalahayo puntland sidaas weeye xaaladeedu si wanaagsan oo sharaf leh baana nala soo dhaweeyey markii hore ee guud ahaan ee degmada cawdaq ciidankii laga soo kaxeeyey nin buu ahaa waxaana la keenay degmada cadaada baa la keenay waxaanana la ku yidhi waxaad u tababaraneysaan oo aad u tihiin ciidanka federaalka ee nabadsugidda ee niso degmadiinna iyo wadankiinna ayaad waxu qabanaysaan baa nala kugu warbixiyo nala kugu qodbeeyey dabadeedna shirkii waxaad ka howlgalaysaan baa layidhi shirka lagu qabanahayo ee magaalada cadaado kabacdina waxaa ciidankaygii nala soo kaxeeyey ee meesha la yidhaahdo ee kaalkacyo magacayga waxaa la yidhaahdaa cismaan cabdulaahi jaamac waxaan ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda qaranka waxaa nalkusoolaigu soo tababaray aniga degmada balamba waxaan imi oo howlgal aanuu imi oo layidhi shirarka iyo adiga iyo ciidamada nabadsugidda kuwa balambal kuwa cabuwaaq kuwa cadaado kuwa joogay intuba waxay ka howlgalayaan u waardiinayaan shirarka kabacdi waxaa la yidhi isbaarooyin baad waxaad ka qaadaysaan meel adugu bandiiradle iyo meelahaas markii aan howlgalkii saasaan ku soo baxnay isbaarooyinkii wixii la sheegayeyna maanan arag kabacdi markii aan gaalkacayanimina waxaan nimi iyadoo meeshii qulqulada ay ka taagan tahay oo dagaalla ay ka dhaceenoo puntland iyo daantaas niman deganoo baraxley daantaas adugu laba waxaysaye baa layii dad shacabahoo wada degan meeshan gobolka gaalkacyo kabacdi waxaan aragnay mabdai naloo soo kaxeeyey iyo howlgalkii aan ku soconnayo qarannimo iyo hawshii aan wadanay inay ka bedelan tahay hawshaas saasaan anigu uga soo tegey waxaa la yidhaahdaa cali dheeraa la odhan jiray
lix bilood
ciidankiini balambal lagu soo tababaray oo dhan baa howlgalkaan loo soo diray oo cadaado yimid
kuwii caabuwaaq iyo kuwii balambal iyo intuba waxay yimaadeen cadaado
maxaa kala kulanteen marka puntland hadda intaa joogteen
dadkii awal joogay puntland dee awalla meeshan waa u dhalanay haddana dee dadka hadda joogaanu ka midna